magaalada kismaayo laka qoowaday munaasabad laka dooraday afar hubnood oo kumadahay haweenka kijara golaha wakiilada jubbaland haana sonalan doorada inay ku shaqeeyaan arrimaha horumarinta haweenka jubbaland weliba munaasabada ku qeyb galay gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan xubno sare oo ku tirsan golaha wakiilada wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ururada haweenka aqoon-yahano iyo bulshada qeybasha sheel duwan ee jubbaland gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo furi munaasabadda yaan koreen ku hadali
doorashadii gabdhaha baarlamaanka ee ka dhacday maanta halkan oo u dhacday sida quruxda badan leh ayna ka soo qaybgaleen dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada dowladda jubbaland ururada bulshada dhallinyarada saxaafadda dhammaan ay ka soo qaybgaleen sida quruxda leh ee ay u dhacday mar labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa idinku hambalyaynayaa gabadha loo doortay guddoomiyaha walaasheen shukri careed iyo gabadha yar daada yar iyadana loo doortay guddoomiye ku-xigeenka foos cali cabdiraxmaan khadiija oo ay u doorteen insha allahu xokeen iyo walaashay sahro oo iyada noo doortay qasnaji inay u ahaato ururka marka dhammaantiin waa idin hambalyaynayaa farxad weynna waa noo tahay runtii maanta ani waa ii tahay in uu qabsoomo doorashadan maanta oo in badan soo jiitintay isbebedel badan uu ku yimid in maanta ay dhacdo oo aan goobjoog ka ahaado annaga farxad baa ii tahay adinkan waxaan idin leeyahay hambalyo xildhibaan maxamed cabdinaasir oo sidoo kale munaasabadda ku hadali iyo faahfaahin kubii doorashada afartaa musharax baan haysanaa oo gabdhaha oo kokoska u sharaxan mid waliba xubin keliya uu yahay saas awgeed doorashadu waxay noqon doontaa gacantaag oo looma baahan doono in waraaqa la rido aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaan shukri maxamed hareed oo dondorday guddoomiyaha guddiga horumarinta haweenka jubbaland yonan mahanagdi dhammaan xildhibaanada dooraday iyo mas-uuliyiintii ku qeybgeli munaasabadda doorashada waxaa u mahad celinayaa bulshadii meesha isugu imaatay si nin walba teetalkuu doona ha ku fadhiyo iyo gabdhihii codka isiiyey aadaa ugu mahad celinayaa waxaan ka shaqaynayaa insha allah hadduu idmo allah subxaana wa tacaala waxaan ka shaqaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba arrimaha gabdhaha wixii dumara inaan ama caruur ama gabadh maadaama maanta codka ay ani gabdha isiiyeen waxaan ka shaqaynayaa insha allah si aan gabdhaha reer jubbaland aan u midayn lahayn waxu wada qabsan lahayn wixii xuquuqa inaga maqanna si aan wada jir ugu raadsan lahayn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdullah yaanan ka dambeyn munaasabada hiirti horta kokiska wuxuu ahaa in mar hore la sameeyo ayay ahayd haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka annaga doolkii aan ku lahayn kokis in la sameeyo mar horaan diyaarinay laba sano ka hor ayaanu usoo diyaarinay baarlamaanka dhammaan way ogyihiin xubnaha baarlamaanka iyo xoghaynta kabacdi waxaa galay gaabis kale inay maanta la doorto ayaa ahayd inay waktigan hadda uu dhaco ayaa nasiibka ahayd laakiin kokiska faa'iidooyinka uu leeyahay ama haweenka jubbaland uu leeyahay wuu ballaaran yahay kokiska waxaa loo loo sameeyaa waa inay haweenka u qareemaan waa qareemidda haweenka jubbaland ayuu kokiska ka shaqeeyaa hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay golaha baarlamaanka hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay ganacsiga iyo beeralayda iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan meel kasta oo haweenka ay ku leeyihiin xaquuq waxa u taagan oo ka hadlaya ama soo saaraya waa gabdhaha kokiska waxa idiin taalan shaqo ballaaran guddiga inland doorada inay ku shaqeeyaan arrimaha horumarinta haweenka jubbaland yana gaar ahaan ku shaqeeyi doona caafimaadka walbarashadiio sidoo kale qoondada haweenkai oo ka leeyiin siyaasadda maamulka